الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay istinjadii iyo qaabkii loo xaajo gudanayey qaala almualifu qaala alnaadimu raximah allahu tacaala wactamid ilyusra wa hawban axsiriya shay-an fa shay-an saakitan mustatira waxau uhi sheekhu raximah allahu tacaala wactamid ilyusra bidixda cusko markaad xaajo gudanayso wa hawban maran axsirha ay axsiran fayd shay-an fa shay-an in in yar u fayd saakitan xaalaad tahay mid aamusan mustatiran oo is-asuraya oo isqarinaya waxaa sheekhu halkan adaabtii qadaa'ulxaaja ayuu inooga sii wadaa waxau yihi sheekhu raximah ullahu tacaala waxa uu cuskanayaa qofku marka uu xaajo gudanayo ee uu fadhiyo ee weliba uu dee dhulka ku fadhiyo ma aha yacnii qofku hadduu dee amaba halan dhaadheere iminka lagu fadhiista ee soo baxay ama qofku hadduu xanuunsanayo kuraastan loogu talagalay marka uu ku fadhiisanayo mooyaane marka uu dhulkii caadigaha ama suuliyadan hoose uu ku fadhiisanayo inuu cuskado lugtiisa bidix ta midigna uu taago le'annahu laba siyaalood saddex siyaalood baad u fadhiisan kartaa inaad qumaati u fadhiisato oo labadaada lugoodba aad wada cuskato oo cidhbahooda aad saarto markaa badhidaada inaad midigta cuskato oo bidixda markaa aad taagto bidixdii aad culayska ka dulqaaddo iyo inaad culayska bidixda saarto oo midigtii markaa iyadoo ay iska taagnaato markaa waxa uu leeyahay sheekhu waxaa sunno ah inuu cuskado bidixdiisa marka uu fadhiyo xaajo gudashada oo midigta aan u cuskanine midigtu ay iska taagnaato arrintaana markaa waxay u cuskadeen laba arrimood mid weeyaane hal xadiis oo imaamulbayhaqi uu warinayo walow sanadkiisa la daciifiyey suraaqata bnu maalig ayaa wuxuu leeyahay callamanaa rasuululahi sala allahu calayhi wasalam fi alkhalaa waxauna baray rasuulku sala sl markaa meeshaa khalaaga lagu xaajo gudanayo aan ku sugannahay an naqcuda cala alyusra wananasib alyumnaa inaan ku fadhiisanno oo aan cuskanno lugtaa bidix ta midigna aanu taagno oo culayska iyadaanu ka dulqaadno waxaa kaloo fuqahadu ay yidhaahdeen waxaa kaloo jira xagga soo bixidda wixii markaa qofka ka soo baxayey ayay u sahlan tahay oo malaha waxay leeyihiin halkaa malawadkii iyobaa markaas dhinaca markaa saa loo cuskado malaha toos noqonayo markaasay ka soo baxayaa wixii ka soo baxayana si sahlan laakiin hadduu qumaadii u fadhiisto ama dhinacan si fiican usoo wada bixi maayaanoo labadaa arrimood ayay u cuskadeen qodobka kale waxa uu yidhahyana waxaa sunno ah qofku inuu maradiisa fayido marka uu sii fadhiisanayo xaajigudashadii u sii fadhiisanayo si yaryar yaryar inuu markaa u weydo ilaa uu markaa dhulka uga dhowaanayo dabeetana uu iska wada qaado macnaha waxaa la diidayaa qofkii oo taagan dee inuu markaa mar qudhoon muluq iska siiyo oo maradii markaa uu dee madaxa ku laasho ama hadduu surwaaliyo lahaa markaa isagoo taagan dee wixiiba uu wada siibo marka waa inaad si yaryar u siibtaayoo marka aad fadhiga ku dhowdahay dee aad wada saartaa haddii markaa macawisiya waxaad ka rumaysiya qamiisuu yahayna dee waa inaad si yar yar u soo qaadaayo aad markaa markaad fadhiisato unaad caadi aad u wada qaadaa ee taana markaa waxay u deliishadeen xadiid ayay u deliishadeen isagana abu daa'uud markaa uu ku warinayo fii sunanihi uu ku warinayo anas ibnu maalig ayaa laga warinayaa waxa uu leeyahay kaana nabiyu sal sl ida araada xaaja idaa araada alxaaja lam yarfac hawbahu xataa yadnuwa min alardi nebigu sala allahu calayhi wasalam marka uu doonayo inuu xaajo guto maradiisa ma kor yeeli jirin ilaa uu dhulka uu u dhowaado markuu dhulka u dhowaado ayuunbuu markaa maradii dhammaanteed wada kori yeeli jiray saas daraaddeed baa wuxuu leeyahay waa inaad si yaryar aad markaa u weydaa haddii aanad ka baqaraynin dee in markaa ay nijaasa iyo wax ay kaa gaadhaan qodobka kale ee markaa iyadana uu sheegay waxa weeyaan saakitan yacnii adigoo waxaad xaajo gudanaysaa aamusan oo markaa aan hadlaynin ayaad markaa xaajo gudanaysaa taana waxay u deliishanayaan markaa xadiidkii imaamu axmed iyo ay warinayeen sheekh albaanina markaa mararka qaarkoodna uu kutubta qaar ku tasixiyey ma akhiiranna uu daciifiyey aha idaa taqawada arajulaani falyatawaara kullu waaxidu mina can saaxibihi marka ay laba nin labadii dumar ahaana waa la mide ay xaajo gudanayaan ay markaa xaajo gudasho u baxaan midkood mida kale ha iska qariyo walaa yataxadada fa ina allaha yamqutu calaa dalik yaanay sheekaysanin ilaahay ayaa arrintaa ugu cadhoonaya markaa qofku inuu digri iyo wax kalaba ka aamuso ayaa wanaagsan nebiga sala allahu alay slam isagoo xaajo gudanayo la salaamay kaadiya waxaynkaasa nebigu sal sl kama celina ishaaro ayuunbuu markaa bixiyey haddii laakiin dee daruura ay jirto wuu hadlayo hadduu arko qof indhaloo meel ku sii dhacaya hadduu arko markaa qof dee bahal iyo waxay qaninayaan u soo qasirayo markaa waajib ayay noqonaysaa inuu markaa dee baraarujiyo markaa hadal uu ku baraarujiyo haddii markaa uu dee hindhiso qalbiga ayuunbuu markaa ilaahay kaga xamdinaya haddii uu aadaan maqlo wuxuu ka ajiibayaan waxa weeye qalbige kor markaas ugu dhawaaqi maayo haddii uu markaa qofku dee xamaamkii oo kale ku weysaysanayo bisingii oo kale waa ka tegayaana culimmada qaar baa yidhi culimada qaar waxa may ka tegi maayee hoos ayuu markaa ilaahay markaa magaciisa u qabsanayaa waxaa kaluu yidhi markaa mustatilan isagoo weliba isqarinaya oo markaa isasuraya taana markaa oo indhaha markaa iska qarinaya haddii ay dee markaa suurtagal tahay meelaha qaarkood xilli aynu qaxnay markaa bannankii iyo meelihii bannaanaa dee giddi maanta haddaad dhowr kilomitir socoto waad sii muuqanaysay uun dee markaa waxoogay unbaad yar durkii markaa mar haddaad meelaad ku qarsoontaaba aanay jirin taana markaa waxay u deliishadeen xadiidka markaa isagana abu daa'uud uu warinayo ee isaguna tilmaamayey xadiidkii hore markaa tirmidi baa warinaya lakiin kan abu daa'uud baa warinaya nebigu sal alla ly slam uxuhi man ata alghaa'ita falyastatir qofkii markaa taga meesha uu ku xaajo gudanayaa ha isqariyo haddii aan wax gelin waxoogay markaa camuuda inuu tuusho oo dabeetana taa uu dabada u jeediya mooye ha sameeyo maxaa yeelay shaydaan ha ku ciyaaro bini aadmigu meesha u fadhiiso qofkii sidaas sameeyaa waa wanaag buu sameeyey kii kalena wax dembi ahi isaga kama hayso markaa wuxuuhi sheekhu wactabid ilyusraa cusga lugta bidix marka aad fadhido waa sawban marana axsira ay axsiran fayd shay-an fa shay-an si yar yar iyo shay-an fa shay-an u fayd saakidan xaalatay adigoo aamusan ayaad xaajo gudan mustatiran oo weliba is-asurayo oo aan markaa cid istusaynee dadka iska qarinaya wa min baqaayaalbawli kaadida hadhaageedii yastabrii wuu iska markaas ilaalina wuu iska bariyeelay wuu iska dhammayn walaa yastanjii ku isinjaysan maayo bilmaa'i biyaha calaa maa nasala wixii ka soo baxay ee ka soo degay korkiisa laa maa meel maya buniya lahu loo dhisay xaajigudashada bijaamidin ayuu markaa xanku masaxi ku xasilayaa tahwa tahara daahiroobay laa qasabin aala sonkor wad ixtiraamin iyo mid xurmo leh ka hamari midhihii oo kale ayada maya ku xasili maayo waxaa sheekhu halkan uu leeyahay qofku marka uu sijoonayo waa inuu kaadida hadhaageedii waa inuu iska dhammeeyo iyadoo kaadidii ka tifiq leedahay amaba laga yaabo markuu istaaga inay ka soo baxdo waa inaanu isijoonnine waa inuu kaadidii si fiican isaga dhammeeyaa taa markaas istibrahaan noocaasana in kaadida markaasaa la isaga dhammeeyo bidaad markaa waxay u deliishahay xadiid ibnu maaja warinayo oo sanadkiisu daciif yahay waxaanu odhanaya idaa baala axadukum falyantur dakarahu alaada mara'atin marka uu midkiin kaajo xubinkiisa taranka saddex jeer markaa ha jiido oo ha soo deligo ha soo duugo yacnii halkaa xididka ay kaadidu ka soo baxday yacnii gacanta ha soo mariyo oo meelahan markaa yacni xubinka taga korkiisa yala kaajhaysayo gacanta ha mariyo oo ha yar dhaqdhaqaaqo oo iyo waxa yar yidhaahdo sidaasay markaa ay odhan jireen laakiin adigu waxaa la doonayaa uun inaad markaa kaadida aad iska hobsato aad iska dhammayso si aad doontaba markaa sameeyo waayo guud ahaan inuu qofku kaadida iska basrin waaya waa dembi weyn waxaanu keenaa cadaabulqabri ayuu keenaa xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigeennu sala allahu calayh wasalam wuxuu wuxuu soo maray laba qabri markaasuu idhi labada qof ee halkan labadan qabri ku jira waa la cadaabayaa laguna cadaabi maayo shay weyn oo macnaa ka tegitaankiisu uu ku adkaa amaa wuxuu idhi midkood kaana la yastabri min albowl kaadida iskama basrin jirin qof marka kaadidu ay ku daadato oo aan iska basrinin oo goor walba markaa nijaasaasi ay ku taallo ayuu ahaa wa ama alaakharu fa kaana yamshi binamiima ka kalena wuu haami dadka isku dira sidaa daraaddeed baa nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo arrintaa markaa ka dulay istanzihu min albawli fa inna caamata cadaabi alqabri minhu xadiidka taariqudni warinaya saxiixa warkaadida iska fogeeya oo iska ilaaliya cadaabalqabriga badidiisaga ayay ka timaadda xaakimna akharu cadaabi alqabri min albowl cadaabalqabriga inta ugu badani kaadida ayay ka timaaddaa marka waa min baqaayalbawli yasabri wuu iska isibrayn markaasoo waa inuu markaa iska hubiyo inay ka soo dhammaatay qodobka kale halkaa ina inoogu sheegayaa waxa weeye haddii aad meel bannaan ah aad ku xaajo gudato inaanad markaa halkii adigoo sidii u fadhiya wixii kaa soo baxay korkiisa ama kaadi ama saxara midku doona ha aade inaanad ku dul istijaysanin markaad weliba biyo isticmaalaysa weeye maxaa la rabaa inaad halkii intaad ka wareegto aad meel bannaana tagto oo aad ku istijoogto maxay diidayaan haddii aad markaa masalan saxaradii ama kaadidii aad ku dul istijoogto biyihii markaa kaa dhacayay duulduulkoodii baa markaa lugahaagiiya gaadhaya dabeetana waad ku nijaasoobaysaa marka waa inaad meeshii ka kacdayood markaa meel kale aad tagtaa laakiin wuxuu uhi walaa yastanjii bilmaa'i bilmaayi wuxuu meesha ku saaraya dhagaxii dee dhagaxii isaga ama wixii la midkaa markaad isticmaasho dee waad iska tuuraysaa ilaa halkii markaa wixii ku dhufan mayside markaad isticmaasho dee waad soo isaga waad iska tuuraysaa laakiin biyihii baa ku dullacaya biyahan weeye ee dhagax haddaad isticmaalaysa wixii la midka ahaa halkii adigoo fadhiya ayada waxba dhibaata kuma sugnoo cilladii baa meesha ka baxayso wax rushaasha oo kaa soo gaaraya baan jirin halkan uu leeyahay laa maa lahu buni wuxuu leeyahay haddii meeshani ay tahay meel loogu talagalay oo suuli loogu talagalay ay tahay dee haddaad godkii yaraay ee lagu beegay inaad ku sijoogto haddii aad markaa ka wareegto dee sow inaad meelihii kala wasakhaysa maaha meelihii kalead markaa wasakhaynaysaa innaga weliba dhulkeennu waa dhul cibaado loogu talagalay oo hadyo goreelo suuliyadeennu laba shay bay leeyihiin midi waxa weeye godkaa ama ha dheeraada ama ha gaabnaada wax ku dhacayaan iyo haddana meel yaroo shaandho yaroo kale oo haddii aad kaba degto biyahan halkanaad ku samaysay ay gelayaan bay leeyihiin berigii dhawaydan ingiriiska tegey ayaa ilayn wax cibaadaba loogu talagalay maahee keliya waxay leeyihiinuun godkaa yaree keliyaha lagu fadhiisanaya unbay le weliba kii taagnaaye xabad biyiina ma taallo si aad odhan dabeeto bal waa kaase adugu alla si alla si aad tidhaahdo bal adigu garo waa kaasi cagadiina mawsaxaa sii qaado haddaad halkan la fadhiisato biyoo fadhiyaad kaga baxaysaa haddaad is tidhaahdo bal intaynuna halkan adoogooba halkii dheeraa ku fadhiyana nijaasadiiba saad isaga daahirisaa iyadoo way adkaanaysaa dadka dabadaha joogaa waxay soo weydiin jireen sheekh haddaanu meeshiisi naga ku weysayso biyihi naga daadaataan meeshii inaanu ka shaqayna waa nala ganaaxayaayoo shaqaalihii nadaafadda ana ashtakeynaya waa nala ganaaxayaay maxaanu yaalla haddaanu guriga intaanu ku weysa salaada guriga iyuun ku wada tukanno bal ka warraba yacni waa meel aan cibaadaba loogu talagelin halkeenana waa meel cibaado loogu talagalay marka laa maa lahu buni hadday tahay meeshu meel loo dhisay dee meel kaleood uga wareegtaa ma jirtee halkaa lafdeedaasunbaad markaa ku dulisijoonaysaa halkan bijaamidin tahara uu leeyahay waxay markaa xidhiidh la leedahay ee hadalkii hore ee markaa waxoogayga markaa aynu soo dhaafnay ee uu markaa sijada markuu kaga hadlayey walow biatraafin halaasatin xasal bikulli masxatin lisaa'iri almaxal halkaasay markaa ku xidhan tahayoo xasala walow biatraafin halaasatin xasala haba ku xasilo bijaamidinba ha ku xasilo shay jaamidahoo adag dahara oo daahir ah ama yacni waxbaba halkaa ha la doonanine dee hawinkaasoo ay halkaa axkaam ahaan xidhiidh la leedahay haddana markaa wax kale isaga soo qadaro wayaxsulu isinjadii waxa kaluu ku xasilayaa bijaamidin buu ku xasili shay adag oo qallalan tahara oo daahiroobay ayuu ku xasilayaa taa macnaheedu waxa weeye axaadiidu waxay tilmaantay waxaa lagu isjoorayaa inuu dhagax yahay bialaaati axjaarin iyo itinib bixajarayni dhagaxbay tilmaantay haddaba halkiiba wuxuu inoo tilmaamayaa dhagaxan khusuusiyaddiisu inaanay markaa xagga isinjada aanay shardi ahayn ee waxaa la macnaahoo iyaguna halkiisii gelayaa waxay dhaheen kullu jaamidin daahirin qaanicin hayri muxtaram waxay dhaheen waa inuu jaamid yahay waa inaanu ahayn wax dareera ah waa inaanu ahayn oo dareerihii aan markaa biyaha ahayni ama saliidaada ama caanahaada ama subakaada ama wax kala ahaadee istijo kuu geli maayaan waa inuu jaamid yahay waana inuu weliba dee waxaanay kaaga dhex baxaynin yahay iminka haddaad kilinigis yar qaadato ama sobdi yar aad qaadato ama tishow aad qaadato dee macnihiisu waxa weeye markaad halkan saarto gacantaadii bay u gudbaysaa wixii oo gacan haddaana dee lakabyo badan ka dhiginoo wax badan aanad isa saarin oo aad iska ilaasa markaa inay kaaga gudubto gacantii bay u gudbaysaa gacantii hadday u gudubtana dee wixii biyay u baahanto halkan iyada wax kale ma daahirinayaan markaa waa inuu yahay jaamid waana inuu yahay daahir oo shay nijaasi iyadana ma gelayo waa kii nebiga sala la alay slam markii loo keenay labada dhagax iyo saalada dameerka tuure yidhi inhariso iyadu waa nijaas waa kii yidhi waa inuu qaalic yahay qaalic macnaha waa inuu yahay wax nijaasadan fujinaya oo qallajinaya oo nuugaya waa inuu yahay iminka hadduu dhagax yahay iyo hadduu qori yahay wuu nuugayaa bal waxaad ka warrantaa haddaad quraarad qaadato amaba aad qaadato bac yani wixii way marmarinaysaa un laakiin waxba kaa fujin mayso laakiin wixii way way dul marmaraysaa uno wixii soo jari mayso soo fujin mayso laakiin dhagaxii iyo qorigii markaad saa u saarto erlaylkiisanu markaa ku soo nuugayaayo markaad saa ku tidhaahdo meeshii markaa wuu ka soo fujinayaa marka waa halkuu leeyahay laa qasabin qasabku markaa waa ala sonkorkiioo isaguna dee waa shayga amlaska ah ee markaa quraaradii iyo la mid noqonaya bacdii iyo waana shay muxtarama waa inaana wadi ixtiraami ka samar buu yidhi waa inaanu shay muxtarama waxyaalihii la quudanayey iyo lafdi oo kale iyo waa inaanu ahayn markaa hadduu muxtaram yahayna sida dee raashinada iyo wixii la quudanayana iyadana lama oggolo oo dee idaacat almaal ayaa markaa ku sugan wayastabriyi qofkii waa iska beri yeelayaayo waa iska dhammaynayaa min baqaayaalbawli kaadida hadhaageedii walaa yastanjii kuna isijaysan maayo bilmaayi biyihii calaa maa nasala wixii ka soo degay ee ka soo baxay korkiisa laa maa meel maya hadduu ku sijoonayo buriya loo dhisay ayada wixii ka soo baxay korkiisa iyo meeshii uu ku riday ayuu ku sijoonayaa bijaamidin wayastanjii ama wayaxsulu isinjadii waxay ku xasilaysaa bijaamidin shay qallalan tahara oo daahiroobay laa qasabin qasab iyo alasakor iyo wixii la mida amlasen waxba goynaynin maya wad ixtiraamin iyo kii markaa shaygii xurmada lahaa ka samarii sida midhihii iyo raashinkii oo kale baabulghusli ama baabulghasli husli haslimada way yidhaahdaan waxay fuqadmada ghusli bay inta badan yidhaahdaan waxa weeye waa maydhashadii oo qofku markaa maydhanayey waxa markaa lagu maydhanayana waa la yidhaahdaa luqahaan waxay yidhahdaan saylaanulmaayi calaa shay biyaha oo ku dureera yacnii shay ayaa qasli ama qusli la yidhaahdaa sharci ahaana sarayaanu calaa jamiici albadani biniya waa marka ay biyihii ay jidhka oo dhan markaa lagu sii wada daayo ee ay markaa wada dul maraan ayadoo qofku uu niyo ula imanayo waxaanu niyaynayaana dee ay tahay markaa shay sunnaa inuu u maydhanayo ama shay markaa jinaabo iyo inuu markaa xaydka iyo inuu iska kor yeelayo qofku markuu niyeysan yahay ayaa qusliga sharciga ay noqonaya waxa uu sheekhu markaa yidhi muujibuhu waxa waajibiyaa almaniyu mani weeye xiina wakhtigii yakhruju uu soo baxo waalmowtu waa geeriya dhimasho waalkamratu waa kamradii xashafada iyo xubinkaa taranka ragga intiisaa hore xaydu meeshii goortii tuulaju lagu qariyo farjan farji markaa lagu qariyo walow maytan farjiga maydba hal ahaado bilaa icaadatin ayadoon markaa maydhigiisii waxba la soo celinaynin waalxaydo ayaa markaa waajibiya waalnifaasu nifaas baa waajibiya waalwilaadatu wilaado iyo dhalmo ayaa waajibisa waxau sheekhu baabkan baabulqusli uu inooga hadlayaa marka hore maydhi maxaa keena marka dambena wuxuu inoo gelayaa maxaa maydhi muxuu faradkiisu yahay muxuu sunnayaashiisu yahay iyo masalooyin la xidhiidha ayuu inoo gelayaa markaa wuxuu yidhi sheekhu waxa waajibiyo maydhasho lix arrimood lixdii arrimood ka koobaad wuxuu idhi waa manidii iyo biyaha taranka oo qofka ka soo baxa kuwiisi oo isaga ka soo baxa qofkaasi ama ruux dumar ha ahaado ama nin ha ahaado waayo xadiidkii imaamu muslim waxa u ah innama almaa'u min almaa innamaa wujuubulmaa'i biyaha waajibitaankooda yacnii inaad markaa ku maydhato maydhasho aad u isticmaasho waxay waajibtaa min almaa'i biyo soo bixitaankood marka ay biyuhu kaa soo baxaan ayay markaa kugu waajibaysaa maydhashadii xadiidkii bukhaari iyo muslim ee warinayaan umu salama waa tii lahayd umu sulaym ayaa rasuulka u timi markaasaa waxay tidhi in allaha laa yastaxyi min alxaq ilaahay xaqa kama xishooda hal cala almarati min ugusli ida ixtalamat haweenayda ma lagu leeya maydhasho markay ixtiraamtee ma macnaa ay biyihii taranka isku aragto qaala nacam idaa ra'at ilmaa nebigu wuxu udhi nacam haa haddii ay markaa biyihii aragto ay ka soo baxaan waa lagu yeelanayaa taasi waa midow waa biyahaasoo qofkii ka soo baxa oo kaga soo baxaa dee ixtiraamka iyo riyada ninkii ku riyooday isagoo markaa dee xaaskiisa la kulmaya ama islaamdu iyadoo xaaskii ninkeeda la kulmaya ku riyooto biyihiisaa kaga yimaadaan ama qofka inay markaa fikir iyo markaa sheeke iyo aragti iyo waxyaalaha inta wahamooda ay biyihiisaa kaga yimaadaan taasi waa mid oo waa jinaabadii waxaa kaloo jinaabadii markaa iyadana keenaya waalkamratu xaysu tuulaju farjan mowdku markaa daruurata shicir unbuu udhexaysiiye labadaasaa xidhiidhsan kamrada waxaa la yidhaahdaa saatira kamratin qatacna waamaraynay markii gudniinkaanu ka soo hadlayna kamrada waa intaa xashafada ee hore xubinka taranka ee ragga ayaa la yidhaha intaa hore xashafada ayaa kamro la yidhaahdaa xashafana waa xashafa iyo kamraba waa la yidhahdaa intaa hore unbaanay axkaamtu hadiyo gooraana ay ku tacalluqdaayoo intaa hore ama kii markaa dee lagaba jaray qadarkeeda haddii markaa farji iyo xubin taran oo kale oo markaa dhadig lagu qariyo walow yaanay markaa biyaba imaninba eh taana markaa maydha ayay waajibaysaa jinaabo ayay noqonaysaa wain kuntum junuban faaharuu ilaahay baa yidhi haddaad jinaabaysan in dahaaro qaata jinaabaduna labadaasunbay ku timaadaa imaa biyihii taranku inay soo baxaan iyadoon jimaac iyo galmiya xidhiir aanu imanin iyo in jimaac iyo galmiya xidhiir labadii qof ay sameeyaan walow biyaba yaanay ka imanine waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan baa wuxuu ahaa nebigu sala allahu alay sl wuxu ida altaqa alkhitaanaani faqad wajaba alghuslu labada markaa meelood ee la gudaa markay kulmaan ama waa masa alkhitaanu alkhita ama wajaawasa alkhitaanu alkhitaana marka uu dhaafee markaa labadaa xubin isku qarsoomaan maydhi ayaa waajibay riwaayada muslimku wain lam yunzil yaanu markaa biyihii taranku aanay imanin oonay sooba bixinba eh maydhi waa waajibay markaa labadaa shay ayay jinaabadu ku timaadaayoo wain kuntum junuban fataharuu baa ilaahayin walmowtu ka markaa saddexaadna waxa weeye waa geeridii qofkii muslimka ahaayeen shahiidka ahayn ee siqdigayni hadduu dhinto isagana waa la maydhayaayo in la maydho ayaa waajibaysa oo waa fardulkifaaya oo isagana axkaamna maydhigiisa iyo kayfiyadiisa qaabkiisu waxay inoogu iman doontaa axkaamuljanaaiska insha allahu tacaala inoogu iman doontaa qodobka afraadna alxaydu waa dhiigga caadada ee dumarka ka yimaada factazilunisaa fi lmaxiid ilaahay leeyey dumarkii ka dheerada marka ay caadada leeyihiin xadiidkii bukhaariyo muslim ee faadima binta abi xubaysh nebigu sala allahu alay sl ida aqbalat alxaydatu fadaci salaa marka ay xaydkaa soo qaabilu yimaado salaaddii ka tag waidaa adbarad markay jeesato xaydadaasina faqsilii canki dama wasalli dhiigga iska maydho tuko riwaayada bukhaari faqtasilii maydho wasallii tukana qodobka markaa shanaad ee isaguna maydhi waajibiyaa waxa weeye waa nifaaskii iyo dhiiggii dhalmada li'anno waa dam xaydoo markaa ururay uun haddii uu markaa ka soo baxo marka u deheego ayaa markaa maydhiguu ku waajibayaa ka lixaadna waxa weeye markaa waa wilaadadii iyo dhalmadii oo ruuxii dumaray hadday ilmo dhasho iyadana waa ku waajiba walow xataa dee waaba waaba dhici kara hadduu ilmo qallalan xataa hadday dhasho oo aan markaa wax dhiigaba aan lahayn way markaa maydhanaysaa dee hadhowta markuu dhiiggaasi waxaasi ka go-aano waa mani muncaqida bay yidhahda inta badana dee banan iyo qoyaan iyo dhiig kama mudhnaado oo mala aado muujibu waxa waajibiyaa almaniyu waa maniya biyaha tariga xiina yakhruju markuu soo baxo walmowtu geeri baa waajibisaa walkamratu kamre iyo xashafada iyo xubinkaa taraga intiisa hore ayaa markaa waajibiso xaysu yacnii meeshii goortii tuulaju la geliyo ee lagu qariyo farjan xubin taran oo kale walow meytan habaada bilaycada macnaha halkaa haddaba wuxuu leeyahay xataa ama saaxibu alkamra ama saaxibu alfarji yacnii meydba ha ahaado wax lala yaabana fuqahadu maahoo dee dadkani markaa iminka shuduudku ku dhacay ee markaa dee raggiina ay wax iska dayaan dabadiina yani raggiina rag wax ka daya dumarkiiyo dumar wax ka dayayaan ee shuduudku ku dhacay dee markaa meyd inay wax ka dayaanna iyadana dee wax la qariibsan karayo ma aho haddayba dhacdo dee in meyd wax laga dayo ama markaa dakerkiisa iyo xubinkiisa ha la isticmaalay labka ama markaa dee dhadigba ha ahaado markaa isaga saha loogu tage qofka markaa arrintaas sameeyey isaga markaa maydhigii waa ku waajibayaa bilaa icaadatinna waxa weeye kan isaga dhintay ee maydka haddii la maydhay waxba maydhin ama markaa ilaajkaa lagu sameeyey oo la soo celinayaa ma jiro le'anna isaga takliifdiisii way go'day markaa walkamratu xayiisu meeshii goortii tuulaju la geliyo farjan walow meytan yacnii kaamuulijka ee xubinkiis salaysa ama muulaju calayhigaahi maytan ba ahaado bilaahi caadatin iyadoona xamaydhigiisi la soo celinaynin walxaydu xayd ayaa waajiba dhiiggii caadadaha wanifaasu iyo dhiiggii dhalmada walwilaadatu iyo dhalmo ayaa markaa waajibinaysaa wa yucrafu almaniyu biladati xiina khuruujihi wa riixi طalcin aw cajiinin fuqahadu ilaahay ha u naxariisto oo yani khayr badan ha siiye dadaal badan ayay diinta u sameeyeen waxaa jira xubinkan taranka dhowr biyaa ka yimaada dhowrkaa biyana waa kala xugun mar haddii ay kala xugun yihiin bal in haddaba wixii lagu kala soocayee lagu kala garanayey la sameeyo oo dadka loo sheego ayaa laga maarmaana waxaan xubinka taranka ka yimaadaa mani keliya un maaha waxa ka imanaya madi mani baa ka imanaysa waxa ka imanaya madi waxa ka imanaya wadi kaadida iyada waa macruufo waa la garanaya waxba isku qaldami maayaan laakiin saddexdan kale ayaa isku qaldamaya oo manidu iyada waynu soo marray nijaas ma aha laakiin maxay keentaa maydhasha iyadu keentaa inaad iska maydho jir iyo haliya haa gaadhay way fiicantahay iyadu maydhi bay ku waajinaysaa laakiin marad yadu ay kaga nijaasin mayso madi iyo wedi ayagu maydhi ma keenaan laakiin waa nijaas oo waxay keenayaan inaad ka istijooto oo aad ka weysaysato oo dhir jidhkaaga meesha ay ka gaadheenna inaad iska maydho haddaba wixii manida lagu garanaya kuwan kale lagaga soocayey ayuu inoo sheegay wuxuu uhi wayucrafu lmaniyu wayucrafu lmaniyu deriskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogo wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرنا ميرشدي iyo waxyaalihii maydhashada waajibinayay waxay noo soo tilmaamay waxyaalaha maydhiga waajibiyey inay mani iyo biyihii tarankoo soo baxa ay yihiin haddaba khawaasta iyo waxyaalihii manida lagu garanayey ayuu sheekhu inoo tilmaamayaa wuxu uhi wayucrafu lmaniyu manida waxaa lagu gartaa biladati macaansi iyo macaan baa lartaa xiina khuruuji markuu soo baxayo wa riixi طalcin ubax urtii ayaa lagu gartaa aw cajiinin ama qoosh urtii waxau sheekhu leeyahay manidu khawaasteeda saddex shay ayaa lagu sheegaa mid waliba waa ku filan yahay haddii laga helo mid weeyaane soo bixitaankiisu lado iyo macaansi iyo dareen ayuu leeyahay oo shay markaa aan qofku aanu dareemaynin maahe waa shay dareen iyo macaansi uu la socdo qodoba ka labaadna waxa weeye wuxuu leeyahay urta dalciga iyo ubaxa timirta ama qooshka yacni markaa daqiiqdoo kale la qoosho ayuu leeyahay markuu qoyan yahay waxay dhahay markuu angegan yahay waxa uu la ur yahay beedka ama ukunta soo maad arag markan iminka masalan la kariyo ayuu si fiican u muuqdaa waa saddex qaybood qayb waa qayb qolof oo adagoo marka la kariyo waa saasaa laysaga fiiqaayo laysaga guraa qaybna waa qayb cadoo ku xigtaa qaybna waa qaybta hoose ee markaa yalowga ama huruudda ama jaallahahee la cuno ee fiican marka intan caddaanka ah ee intan jaallaha ku xigtaa intaasay la ur tahay marka ay qallalan tahayna iyagaa uriyey oo tan qallajiyey oo tanoo qoyan eegay oo qooshka u eegay yacnii intaasoo dhanna yacni waxay dadaalkaa u samaynayeen inay kala saaraan yani ilaahay ha u naxariisto raximahumullah waa dad ilaahay shareecadiisii diinta u dirayu ku ilaaliya markaasaa inan yaroon shaarubu u soo bixin maanta yacni odhanaya maxay waxani muxuu yahay waxani ayuu iska odhanayaa markaa taasina markaa waa mid qodoba kale ay jira isaguna muhiima oo tadafuq yacni maa si booda ayay u soo baxaan sia ilaahay leeya min maain daafiq waa biyo markaa boodayaa oo yacnii dhowr mitir ayay boodayaan ma aha yacnii si dareero caadiya biyo u soo baxaya ma aha ee yacni tadafuqaasay ku soo baxaan waxaa jira wedi wedi waxaa la yidhaha waa biyo cad oo yacnii adagoo weliba yacnii yar calow ku jiro ayagu wax una maray inta badan had iyo goraale laba xilli bay yimaadaan baa la yidhaahdaa marka kaadida dabadi ama markuu qofku wax ulusoo kala qaado ayay ka yimaadaan waxaa jirta madi madidu waa biyo markaa jilicsan oo dhega ayagu waxay macruuf ku yihiin qofku markuu hamoodo ee hamadiisiiyo dareenkiisu uu kaco ayaa markaa qoyaankaa xubinkiisii markaa uu ka dareemayaa kaasina markaa labadaasina markaa sidaasay uga duwan yihiinoo waa nijaas jidhkaaga halkii ay gaadheen yacni waad ka isijoon weysadii waa kaa jebinayaan jidhkaagana waad ka maydhi maryahalaya kaa gaadheenna waad ka maydhaysaa laakiin maydhisho ma keenayan manida maydhishay keenaysaa markaa wuxuu sheekhu wayucrafu lmaniyu manidii waxaa lagu garanayaa biladati macaansi xiina khuruujihi soo bixitaankiisa xilligeeda uu macaansado wa riixi alcin ubax urtiya ayaa lagu garan aw cajiinin ama qoosh urti ayaa lagu garan marka uu markaa qoyan yahay haddaba waman yashuka qoba ka shakiya hal maniyun mani dahara miyuu ka muuqdo ka soo baxay aw huwa mise waxaan soo baxay madyun madi weeye khuyira waxaa la doorgelinayaa bayna dayni labadaas ayaa la doorgelin wuxuu sheekhu leeyahay qof baa wax isku arkay xubinkiisii tarankuu wax ku arkay maradiisiibuu wax ku arkay waxa uu garan waayey waxaan ka soo baxay ma maniba mise waa madi waa iskaga qaldameen waxaydan waa la doorgelinayaa qofka adaa khiyaar iyo door u lehe ama mani ka yeel oo ka maydho ama madi intaad ka dhigto ka isinjood ka weysayso jidhkaaga iyo maryahaagana halkay gaadhay iska maydh le'anna waxay leeyihiin hadduu midkood la yimaado wuxuu keensanaya midkood mani buu ka dhigay oo uu ka maydha ama madi buu ka dhigay oo waa ka isijooday oo waa ka weysaystoo meeshay ka gaadha waa iska maydhay waxayna beri'a minhu yaqiinan hortu kaa isaga uu ka dhigay yaqiin ahaan buu uga beri noqday walasu bara'atu min alaakhar asalkuna waxaa weeye kii kalena inuu beri ka yahayoo kii kalena aanu ku hadhin markaa mar haddii qofka hadduu salaad markaa salaadaha ka mida waayo yacni garan waayo dee labadiiba markaa waa wada samaynayey oo iyadaa taa markaa la mid aho dimadiisaa labadaba mashquul ku ahayd laakiin tani markaa way ka duwan tahay wuxuu idhi waman yashuka qofka ka shakiya hal maniyun mani dahara miyuu soo muuqday hal maniyun mani inuu yahay dahara waxaa yacni hal maniyun dahara inuu ka soo muuqday oo huwa waxaan soo muuqday madyun inuu yahay khuyira waxaa la doorgelinayaa bayna dayni labada ayaa la doorgelinayaa waalfardu faralkii haddaba tacmiimun waa cammimid lijismin jidh lagu cammimo jidhkaasoo dahara muuqday shacran tin wadufran ciddi mambatan wa mamatan iyo meeshay ka baxayeen wa basharan iyo jidhba wa niyatun iyo niyo weeye bilibtidaa'i bilowga iqtaranad la xidhiidhay kalxaydi ka niyati rafci lxaydi aw janaabatin ama janaabo koryeelkeed janaabadaasoo tacayanad ama tabayanad markaa caddaatay oo caynowday waxaa sheekhu leeyahay nusaga qaarkood abyaad bay markaa halkaa geliyaan laba bayd bay markaa geliyaan laakiin labadaa bayd laba bayd oo markaa nusakha markaa badidoodu ay markaa ka hadlayaan amaba ay ku yaalla ma aha sida markaa bayd horeba aynuu soo dhaafnay uu markaa u jiray waa laba abyaadoo markaa ziyaada oo aanay markaa mutuunan badidooduna aanay markaa sharaxaynin oo aanay ahan aan ku jirin laakiin waynu waynu markaas eegi doonnaa iyagana waxay ka hadlayaan markaa waa arrin uun la xidhiidha janaabadii un markaas la xidhiidha waxa uu leeyay wabacda kaslatin in maniyan lafadat tuciidu wujuuban xaysu shahwata qadat falaa tuciidu tiflatu waraaqida ow ukrihad wamashifaha faaqida waxa uu leeyahay wabacda kaslin maydhasho kadib in maniyan lafadad haddii ruuxii dumar ahayd mani ay ka soo baxdo ruuxii dumar ahayd baa intii ay ninkeedii la kulantay maydhatay ayay biyo taran ka soo baxeen tuciidu wujuuban waajibnimo way soo celin maydhashadii laakiin waa xaysu meeshii shahwatan qadad shahwadeedii ay gudatay goortay markaa gabadh soo jeedaa oo markaa iyaduna shahwadeedii gudatay ay tahay ee bimacnaa ay isdhex galeen dee manidii ninka iyo manideediba ayay soo celinaysaa macnaha gabadh qaangaadha oo dooratay oo daati shaawa oo soo jeedda markay tahay leannu ayana manideedii iyo biyaheedii taranku markaa waa soo baxeenoo xajadeedii waa gudatay markaa kuwii nin iyo kuweedii way isku darsadeen markaa kuwan soo baxay dee waxay noqonayaan kuweedii iyo kuwii ninka oo wada jira ayay noqonaysaa qofkana hadday manidiisu ka soo baxdo maydhi baa ku waajibaya taasi waa qodoba kale falaa tuciidu tifla inan yar markaa dee haddii uu markaa laba gursoo lala mucaamaloodo oo aan markaa biyihii tarankaba lahayn waraaqida iyo mid hurudda oo ayana aan gudanin shahwadeedii ow ukrihad ama la qasbaybaoo la dirqiyeyba waman shifaha faaqida iyo haweenay markaas iyadana caafimaadkeedii weydoo xubinkii tarankuba uu xanuunayo taana waxa weeyaan waxay leeyihiin mar haddii aanay diflo tahay oonay biyaba lahayn ama ay raaqido tahay ama ukriha ay tahay mid hurdo ama mid la dirqiyey ay tahay taa macnaheeduna waxa weeye shaawadeedii may gudano iyada mani kamay soo bixin ama tan xanuunsanaysa idan biyahan ka soo baxay waa biyihii ninka un biyaha ninkuna markaa ka soo bixidda ay ka soo baxeen iyada maydhi ku waajibin mayso ee maydhi waxaa ku waajibiya waa marka ay biyaheedii oo khaliyu soo baxaan ama biyaheedii iyo biyuhu ninkoo isku jira ay soo baxaan laakiin intan waa biyihii ninka una biyaheedii lama socdaan oo lama jiraan markaa saddex labadaa baydna waa sidaa markaa laakiin nusakha badihoodu ma qorayaan waa abyaad markaa dheeraada waalfardu faralku markaa wuxuu leeyahay sheekhu halkan wuxuu inoo gelayaa faralkii ama furuuddii maydhashada wuxuu leeyahay faralku waxa weeye marka laga maydhanayo jinaaba ama xayd laga maydhanayo ama nibaas ama wilaadaiyo wixii la mid waa laba arrimood waa qodobka koowaade waa in jidhka daahirkiisa jidhka daahirkiisa iyo inta muuqataa waa in biyihii lagu wada camimo la wada gaadhsiiyo hadday tahay timihii hadday tahay ciddiyihii hadday tahay mambadkii iyo meeshii timuhu markaas ay ka baxayeen ee markaa timahaada u dhaxeeyey iyo jidhkiiba hadday tahay waa in la wada gaadhsiiyaa arrintaana maxaa u deliilaa waxa u deliilaa aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu leeyahy wain kuntum junuban fataharuu haddii aatiin kuwa jira mise tahaaro qaata siduu markaa nebi moxamed u tahaaro qaatay baa la leeyahay ee amarkaa ilaahay yidhi fataharuu nebi moxamed wuxuu u tahaaro qaatay sidaa inuu jidhkiisii oo dhan intii muuqatay timihii iyo markaa jir ahaan iyo dhammaantood inuu biyii wada gaadhsiiyey bay ahayd say axaadiisu markaa tilmaamayso markaa qodobka koowaad waa kaa qodobka labaadna wuxuu idhi waa niyo bilowga la xidhiidhay ila maxalu niya waa awalu lwaajib ama awalu lfard awalka la xidhiidhay dee xadiidkii innama alacmaalu binniyaad acmaashu waxay ku ansaxaan niyo inaad markaa iska qabowsanaysa iyo inaad markaa dee jinaaba ama xayd laisii kor yeelaya waxa kala saaraya waa niyada markaa kalxayda ow jinaaba waa maxay waa sidii xaydka iska koryeelkiisii oo kale waa sida jinaabada iska koryeelkeedii oo kale tabayanat ama tacayanat labada nuskhaba waa jiraan janaabadaasoo tabayanad caddaatay oo wax la hubo waa iska takmilatulbayduun wax macno dheeraadahu sii kordhaya ma jiro tabayanad caddaatay ama tacayanad caynowday oo yacnii jinaab ahaan u caynowday oo aan madi iyo wedi toona ahayn oo halkaa niyadii dee markay jinaabadu ay caddahay ayuunbaa markaa dee ay niyadeedii ansaxaysa haddaanay caddayn marka ku ansixi mayso waalfardu haddaba faralku xagga maydashada waa tacmiimun camimid biyihii lagu camimo lijismin jir dahara muuqday jidhkii muuqanaya daahirkaha meelihii aan muuqanayn markaa inaad tidhaadhan xaraggaan soo maydhaya iyo sankaan markaa gelgelinaya iyo yacni waxba lagaagama baahna waa intaa daahirkee muuqata un lijismin jir daara muuqday shacran tin ahaan markaas inaad ugu camimto wadufran ciddi ahaan mambatan waa mambatan iyo meeshii ay ka baxayeen yacnii ee timaha dhexdoodaha wa basharan iyo jidhkiiba wa niyatun midna waa niyo iqtaranad la xidhiidhay bilibtidaa'i bilowgii ugu horreeyey iyo halkii ugu horraysayd ka bilaabaysay la xidhiidhay kal xaydi waa sidii niyadii xayd koryeelkii oo kale inay haweenay niyeeto ow janaabatin ama janaabayska koryeelkeed janaabadaasoo tabayanad caddaatay ama tacayanad caynowday wa shardu rafcu najisin qad culima wa kullu shardin fi lwuduu'i qudima halkanna wuxuu inoo gelayaa sheekhu shuruuddii maydhashada wuxuu uhi washardu shardigu waxa weeye rafcu najisin nijaas koryeelkeed nijaastaasoo qad culima la ogaaday wa kullu shardin shardi dhammaantii weeye oo fil wuduu'i waysadii qudima markaa lainoogu soo horraysiiyey oo inoogu soo horo maray isaguna waxa weeye markaa shardi ayuu halkan u yahay wuxuu leeyahay sheekhu shardigii wuxuu mid waa inoo ixaaleeyey midna waa inoo sheegay mid wayna wuxuu dhi shardigu waxa weeye nijaas la og yahay oo jidhkii meel ka mida ku taallaa waa inuu sii tiraa hadday jidhkaagii nijaasa ku taalla kaadii kaaga duushay masalan ee meel wax kaaga yaallaan waa inaad sii tirtaa markaad iska tirtee nijaaso iska wada dhamayso kadibna dabeetana maydho oo hal maydhi keliya ma wada kaafinayo kaasina waa kii markaa imaamu raafici uu markaa rajacay saynu weysadaba ku soo arkaynay wacadda minha raafici rafca alkhabas markii weysada shuruuddeedii markuu inoo soo tiriyey wuxuuna yidhi raafici shuruudda wuxuu ka mid dhigay in haddii nijaasa xubinkan weysada la maydhayo uu leeyahay waa in lasii kor yeelaa oo khabaskii markaa meesha laga sii saaraa tii markaa halkaa weysada uu shardinayo baa halkana shardinayaayo wuxuu raacsan yahay markaa ibnu raslaan markaa wuxuu raacsan yahay imaamu raafici waana taynu soo tilmaannay imaamu nawowi inuu markaa isagaa tasxiinaya annaha takfii lahumaa khasla hal maydhi keli inuu markaa ku wada filan yahay haddii ay markaa dee sidaa ku wada suulayso waxaa kaluu ihi wa kullu shardin fi lwuduu'i qudima waxaa kaloo ayana shardi u ah shardi kastoo weysadii inoogu soo horomaray muxuu inoo soo sheegay dee qofka markaa weysaysanaya inuu markaa muslim yahay sow inoomuu soo sheegin dee kan markaa maydhanayaan ee markaa u maydhanaya cibaada ahaantana ayadana waa inuu dee muslim yahay haddii kale dee gaal kama ansaxayo waa inuu mumayis yahayoo markaa qof wax kala garanaya uu yahay kii aan markaa isagu waxba kala garanaynin ee markaas waa la ama yacnii aan dee gaadhinba isagana maydhi kuma waajibayo wa kownuhu mumayizan wa muslima ayuu hore inoo soo yidhi waxaa kaloo ayaana shardi ahaa inaanu maanic xisiya iyo mid sharci midnaba aanu jirin wacadamu lmaanici min wusuulima ilaa basharati almaqsuuli ayuu ina soo yidhi kaasina markaa shardi ayuu u yahay washardu shardigu waxa weeye rafcu najisi nijaas koryeelkii nijaastaasoo qad culima la ogaaday inay jirtay markaa xubnihii dee jidhka mid ka mida saaratay wa kullu shardin shardi kastana shardi buu u yahay shardigaasoo qudima lagu soo hormariyey weysadii shardi kastoo lagu soo hormariyo weysadu ay lahaydna halkana shardi buu yahay wa sunna waxaa la sunneeyey bismi illaahi ilaahay magaciisa inuu qofku qabsaduu ku maydho warfac koryeel qadaran qurun koryeel humma alwuduu'u weyse ayaa la sunneeya warijla ayrijlayn labada lugoodna lan tu'akhiraa lama dibdhigayo ee labadii lugoodna waa la raacinayaa waxau sheekhu leeyahay halkana wuxuu inoo galay sunnayaashii ay lahayd maydhashadu markaa wuuhi wa sunna bismi illaahi waxaa la sunneeya qofka maydhanayaa inuu marka hore yidha bismi illaah oo hadduu jinaabo leeyahay shaaficiyadu waxay leeyihin isagoon markaa qur-aan uga qastinaynin waa inuu bismillahi idhaah dikri ahaan uga qastiyaa warfac kadarana macnaha haddii uu qofka waxyaalo quruni ay ku yaallaan waxyaalo daahir oo aan nijaasayn sida mani iyo xaaka iyo hadday wax ku yaallaanna waxa wanaagsan waxaanaynu iska sii tiro sunannimo wixii nijaasahaa ayada waa kanaynu soo marnay wa shardu rafcu najisi qad culima ee waa wixii markaa kale e mustaqdarka ahayn nijaaso ahayn ayaa halkan laga wadaa intaa kadib wuxuu hi uma alwudu'u weyso ayaa markaa iyadana la sunneeya inuu qofku weysaysto dee qofkii waa isijoonayaa kadibna waa weysaysanayaa waxaana markaa arrintaa tusinaya xadiidka bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan caayisha ee xadiidka caayisha weliba waa nebigu wuxaa ida ikhtasara min aljanaaba markuu ka maydhay waa bilaabi jiray gacmihiisuu maydhi jiray uma yatawada'u kamaa yatawada'u lisalaa siduu salaadda weysaysanayao kalu weysaysan lahaa ayuu weysaysanayay uma yudkhilu asaabicahu fi lmaa wuxuu dabeetana geliyay farihiisa biyaha usuula shacarihi timaha markaa asalkooda ayuu saa wada gaadhsiinayay madaxa ayuu dabeetana saddex ku shubayey dabeetana jidhka ayuu biyaha ku sii wada daynayey halkan wuxuu uhi sheekhu warijla lan tu'akhara lugtii ayada la dibdhigi maayo lugtana wuxuu ka wadaa labadii lugood weysadaa marka la weysaysanayo labadii lugood la dibdhigi maayo eh waa la raacinayaa oo waa in weysada la dhammaystiraa oo labadii lugoodna la raaciyaa halkaa waxaa jira xagga madhabka dhexdiisa iyo dee madaahibta keliya culimmadaba qofku markanuu hore weysaysanayo weysada miyuu wada dhammaystirayaa maca lugaha mise inta kale ee aan luguu ku jirin ayuu maydhiga ka horraysiinayaa kadib marka uu maydhiga dhammeeyaa buu weysadii lugaha maydhitaankoodan raacinayaayo weysadii uu ka dhammaystirayaa waxau markaa ay qowlka markaa asaxa ama raajixa shaaficiyada agtooda waxa weeye in weysada la dhammaystirayo oo lugahana la maydhayo hadhowtana aan markaa waxba luga maydhi dambe aan la soo celinaynin haddaba axaadiida caaisha sidaas ayay tilmaamayaan waxaa jira axaadiid maymuuna iyada saxiix oo maymuuno laga warinayo oo tilmaamaya inuu nebigu weysaystay uma afaada alma'a calay biyii dabeetana uuma isku shubay uma tanaxa fakasala rijlayhi kadib intuu meeshii xaggan uga dhaqaaqay inuu labadii lugood maydhay ayaa xadiidkaa maymuuno ku cad riwaayadda bukhaariga ayaa markaa ka sii cadoo inuu weysaystay khayra qadamayhi labada lugood aanu maydhin ayaa markaa riwaayadaana ku cad waxay markaa shaaficiyadu ayagu leeyihiin horta weysadan waa la dhammaystirayaa oo maclugii waa la raacinayaa tanay muymuna riwaayaddeeda ku cadee ha dhowto ee inuu lugaha markaa maydhayeyna dee markaa taagan tahay ee masalan aad biyihii isku soo shubto kollay duulduul baa lugahaagii soo gaadhaya waa nadiifinunbay ahayd wixii duulduul markaa soo gaadhay ee dhacaya ku soo duulduulay laga nadiifinaya unbay ahayd oo lugihii laba jeer ayaa markaa uu maydhayoo markii hore weysadii raaciyuu la maydhay iyo markan dambeoo nadiifin ahaanuun iminkaba haddaad adigu masalan aad aad kabala'aan aad ku maydhato markaad ka soo baxaysa ad kabaa xidhanayso waata biyaha yar lasoo raaciyo lugaha ee inna biyahaasaa loo raaciyo deetana kabaha la gashado markaa taasoo kale ayay ahayd bay leeyihinoo riwaayadaa bukhaariga markaa sariixaana sidaas ayuunbay markaa ku awilayaan saas daraaddeed buu markaa warijalan tu'akhara halkaas ayuu markaa milicsanaya wa sunna waxaa la sunneeyey bismi illaahi ilaahay magaciisa inuu markaa ku maydho oo bismi illah yuu yidhahdo warfac koryeel qadaran wixii qudhun ahaana iska sii koryeel intaanad maydhanin uma alwuduu weyse ayaa la sunneeya waarijla ayuu rijlay labada yogood lan tu'akhara la dibdhigi maayo wa inna waa hadduu niyeeyo fardan iyo wa naflan hadduu labada wada niyeeyo xasalaa waa xasilayaan ow ama haddii aanu wada niyeyninna likullin mid kasta hadduu gaar ahaantiisa u niyeeyo midlu isagoo kalea taxasala ku xasilaya marka hortu qofku dee uu markaa istijoodo ee uu weysaysto ee uu maydho wax maydhay weyse dambe uu soo celinayaa ma jirto oo xubinkiisii taranka hadduu taabdo oo maxaa kuu geenaya taabashadiisaba waa adigaan maydhay wax walba dhameeye biyaha ayuubaad isku shubaysaa maxaa kuu geenaya hadduu laakiin dee taabto weysadii markaa waa ka buraysaa inuu dib u soo celiyo ayay noqonaysaa halkan wuxuu yidhi haddii qofkan maydhanaya maydhigiisa faral iyo sunnaba u wada niyeeyo labadiba wuu xasilayaan oo masalan waa maalin jumcaa waanad jiraabaysantay salaaddii subax markii aad u maydhanaysay baa jinaabadii iyo maydhashadii jumcaa labadiiba wada niyeysay labadii waa kuu xasilayaan hadday masalan gabadha markaa jinaabiya xayduhu kulmaanay labadiiba wada niyeysay waa u xasilayaan haddii uu markaa dee laba sunnaa wada niyeeyo sida markaa dee ciid iyo jumco oo kala kulmay hadduu niyeeya labadiiba u xasilayo niyadiisa ayaa lagu camalfalayaayo tashriigaasina waxba yeeli maayo oo duhur iyo sunnihiisa oo kale ma noqonayso le'annu tahaaraadku way isgudagalaan laakiin salaaddu isma gudagasho laakiin haddii aanu isa niyeenina uu sunno niyeeyo ama mid faralahu niyeeyo faralkana faralunbaa ku xasilaya sunnahana sunnunbaa ku xasilaya jinaabo keliya ayuunbuu niyeeyey dee hadigii oo dhaxaydna ay markaa xayd horena jirayna yacni ama jinaabadii xaydku ka dambeeye xaydkidiis jinaabadiina waa ugu xasilaysaa laakiin maydhi karo oo sunno ahi si kii ciiddoo kale ugu xasili maayo haddii uu sunno markaa niyeeyana faral markaa isagana ugu xasili maayo ayay yidhaahdeen hadduu faral niyeeyo sunni u xasili maayo hadduu sunniyeeyo faralkii u xasili maayo wuxuu niyeeyey ayuunbaa markaa lagu camal falayaayoo sunnihii faralkii ma gudagelayo leannu mid weliba waa maqsuud waxay ka dhigan tahay duhur iyo sunnihiisii markaa wuxuu yidhi sheekhu wainna waa hadduu niyeeyo fardan iyo wa naflan ayuu labadaba wada niyeeyey xasalaa labadiiba waa u xasilayaanoo waa helayaa ow ama likullin haddii uu mid kasta gaarkiisa u niyeeyo oo sunno uu gaarkiisa u niyeeyo ama faral gaarnimadiisa u niyeeyo midluhu isaga oo kale faralkiina faral la mida sunnihiina sunno mida ayuunbaa taxasala xasilayo meeshaa uga soo baxaya eh wax kale uga soo bixi maayaan wuxuu uhi wa sunnata alqusli nawaali akbaraa juridda can didin waila laskharaa masaladan waa masale aynu horena u soo tilmaannay markii qofka uu shaki ka galay xagga tahaarada waa masale aynu soo tilmaannay waxay la xidhiidhaa halkan hore ee weysada markanuu qofku masalan jinaabaysan yahay ee uu maydhanayo waxaynu idhi weyse ha horraysiiyo weyso ha horraysiiyo qofkan haddaba jinaabada lehee maydhanaya maydhashaa damacsan weysadana ka horraysiinaya laba mid ayuu noqonayaa sidii shaaficiyatuna aysay qof jinaabaysan oo weyse qaba iyo qof jinaabaysan weyse la'na qof jinaabaysan oo weyse qaba waxaynu nidhi qofku hadduu isagoo weyse qabaa masalan eegmo ama fikir ama isagoo lugaha isdhaabsaday oo badhidiisii dhulka qabadsiiyey hadduu ixtilaamo ixtilaamka biyihii taranku ay kaga yimaadaan amaba eegmadaa uu waxeegay kaga yimaadaan ama fikirka ay biyihii taranku kaga yimaadaan manidaa ka soo baxday qofkii weysadii ka jabin maysa laakiin maydhiun bay ku waajibanaysaa horaynu u soo marnay midna waa qof dee isaga oon weyse qabina ay biyihii taranku ka yimaadeenoo weyse la'na jinaabana leh haddaba waxa uu leeyahay halkan masaladu ka hadlaya waxa weeye qofkii hadduu weyse qabo jinaabo lagu leeyahay weysadan ka horraysa maydhashadii muxuu la niyeynaya inuu weyse qabaaye waxay leeyihin wuxuu niyeynayaa mar hadduu weyse qabo jinaabana lagu leeyahy weysadan kale maydhashada ka horraysa sunnat alqusli unbuu niyeynayaa weysadaa sunnat alqusli buu la niyeynayaa haddii kale oo ay labadii xadasba ku kulansan yihin inuu weysela yahayna weysadan maydhashada ka horaysa rafca alxadasi alakbar xadadkii yaraa iyo weysela'aanta iska koryeelkeedu niyeynayaa beydka hortuu intuu kaga hadlayaa waa intaa haddaba aan eegna siduu u cabbiray wa sunnata alqusli nawaa liakbara waa nawaa taasoo horraysii wuxuu ula niyoonayaa weysadan ka horraysada maydhashada sunnata alqusli ayuu u niyoon ama wa nawaa sunnata alqusli sunnihii maydhashada ayuu u niyoon liakbara kii weynaa wa nawaa sunnata alqusli sunnahan maydhashada ka horreeya ee weysada ah liakbara kii weynaa ayuu u niyoon macnaha weysadiisan mar hadduu weyse qabo wuxuu u niyoonayaa xadadkaa weyn ee sunniha maydhashadii ah ayuu la niyoon akbarkaasoo jurridda laga dhar tiray oanu la soconin can diddin kii didkiisa ee xadadkii yaraa aanu la soconin mar haddii jinaabadiisa iyo xadadkiisa akbarkii kii yaraaye didkiisa iyo xadadu asqarka aanu la soconin weysadaa maydhashada ka horraysa xadadkii weynaa unbuu niyeynaya sunnat alqusli unbuu niyeynaya wa ilaa haddii kale oo xadadkiisan weyne aanu ka dhartirnayn didkiisii ee xadadul asqarka haddaanu ka dhar tirnayno oo isna uu la socdo oo qofka labadii xadadba xadadkii yaraa iyo xadadkii weynaaba ay ku kulmeenna alasqara kii yaraa ayuu niyoonayaa rafc alxadai alasqar ayuu niyoonayaa waa intaa wa sunnata algusli mafcuul wuxuu yahay nawaa wanawaa wuxuu niyeeyey sunnata algusli liakbara buu u niyoon sunno maydhasho oo kii weynaa uu niyoonayo xadadkii weynaa ayuu niyoonayaa xadadka akbarka oo jurideedu waxay yani jumladanay markaa sifa u noqonaysaa akbarada sifa u noqonaysaa xadadka weyn oo jurida laga dhar tiray oonu la soconin candidinkii yaraa ee xadadu asqarka aanu la soconin wa ilaa haddii kale oon laga dhar tirina ay la socdaanoo labadii xadadba ay ku kulmeenna al asqara kii yaraa ayuu weysadan ka horaysa maydhiga kii yaraa ee rafculxadad alasqarkaa ayuu u niyeynayaa dariskeenna halkaa inoogu joogo wallahu aclam